yaalla meel walba oo joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo jimco walba hadaan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliya idinkoo ka dhegaysanaya radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijkan waxaanu kusoo qaadanaa mawduuc markaasi aan musleenaha waa taagan yahay ama wuxuu gudan yahay in dhegaystayaasha iyo daawadayaasha loo faahfaahiyo si wax badan looga ogaado islamarkaana looga hadlo marxaladda markaasi taagan sida aan la soconno daawadayaal dhegaystayaal qaybo badan oo dalkeena ka mid a waxaa ka jira abaaro saameeyey dadkii dunyada kuwaas oo markaasi ilaa hadda ka taagan deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka soomaaliya barahaasi waxaa jiray gurmad iyo sidoo kale gargaar loo fidinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalkeena sida aan la soconno guddiga gurmadka abaaraha soomaaliya waxa ay horaantii bishan lasoo dhaafay ay lacag dhan hal bilyan oo doolarka maraykanka waa hal milyan oo doolarka maraykanka ay gaarsiiyeen somalilan si markaasi wax loogu qabto dadka soomaaliyeed ee ku nool qaybo ka mid ah gobolada somalilan ee ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay qaybo badan oo ka mid a gobolada dalka sheekh nuur baaruud gurxan oo ka mid ahaa xubnihii gaaray hargeysa islamarkaana lacagtaasi halkaasi geeyey ayaa barnaamijka nagala qayb gelaya iyadoo aan filayno in ay nagala soo qayb galaan oo inta barnaamijka uu socdo ay nagu soo biiraan xubno kale oo iyaguna ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha sheekh nuur kusoo dhawo barnaamijka waad mahadsan tahay waxaan rabnaa in daawadayaasha iyo dhegeystayaasha ku dhegeysanaya inaad sharaxaad guud naga siiso safarkii aad ku tagteen somalilan gaar ahaan hargeysa iyo ugu horeyn sidii idinkugu soo dhowey halkaas
bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam safarkanagii aan ku tagnay somalilan runtii aada baa nalagu soo dhoweeyey ujeeddada safarkuna wuxuu ahaa saad u sheegtay lacag tabarucaad ahoo kaalmo ah oo dhulka dhibaatadu ay aada u saamaysay dad iyo dunyaba qaranka soomaaliyeed oo oogu deeqay lacagta inaan gaadhsiino guddi labayo toban qof ayaan ka koobnayn oo isku dhex jira guddiga abaaraha iyo dhaqanka iyo rugta ganacsatiga rugta ganacsatada garoonka nalagu soo dhoweeyey dhowrkii maalmood aan joognay waxaa naloo qabtay runtii kulamo badan ayaa naloo sameeyey casuumaado badan baa naloo sameeyey markii u dambeysana waxaa soo khatimay casuumaad casuumadii iyo kulamadii madaxweyne silaanyo muddadii aan joognay waxyaalihii aan qabanay kolka laga soo reebo martiqaadyada iyo shirarka wafdigu wuxuu go-aansaday inuu dhulka abaaruhu ka dhaceen inuu soo soo taabto oo soo arko meeshii uu tago marka dhul runtii waddadiisu ayna ficinayn oo xagga xeebta ah ilaa degmada lughaya ayuu wafdigu socday jidka intay sii socdeen dhibaatooyin badan bay la kulmeen iyo dad dhibaataysan dad waddooyinka taagan guddigii abaarahee somalilan iyo iyagaa wada socday marka waxay ku soo talagaleen oo biyo iyo timir iyo wax noocaas ayay dadka usii qaybinayeen waddada intay socdeen habeenkii waxay u dheelmadeen lughaya maalintii waxay ka qayb galeen galabnimadii m subaxi ay baxeen galabnimadkeedii lughaya iyo aaggaas dhowr boqol oo qoys oo raashin loo qaybinayay ayuu guddigu wax ka qaybiyey oo ka qayb galay habeenkaana waxay saacdeen lughaya subaxiina way ka soo tageen meeshaas waxay ku soo arkeen runtii dad dhibaato badan ku dhacday xoolihii oo dhammaaday oo aada u baaba-ay qof mathalan tusaale ahaan kun neef oo adhi a lahaa oy labaatan neef iyo soddon neef iyo oga soo hadhay dadayna waxbaba usoo hadhin dadkaasina waxay isugu jireen xataa dad ka soo qaxay dhankaa iyo diri dhabo oo macal xoolahoodii meesha yimid oo iyaguna culeyskii soo siyaadiyey oo iyagana dhibaato weyn runtii ay gaadhay marka uun arrin runtii argagax leh ayay ku soo arkeen ilaahay fadligii maalintii dambe kolkii guddigu dhanka hargeyse ay usoo laabteen waxay la kulmeen roob ilaahay subxaanahu watacaala baryadii aan anaguna ilaahay aan barinay kolkaan meesha tagnay reer somalilanna macal madaxweynuhu salaatul istisqaa ay tukadeen ilaahay ay baryeen ilaahay subxaanahu watacaala baryadii wuu aqbalay roob baa bilowday waxaa uun runtii wax cajiiba lahayd habeenkii aan ka soo tegaynay ma khamiis khamiistan maanta ateedii kale ahayd habeenkii khamiista ahayd annagoo la fadhina madaxweynaha yaa loo sheegay in degmo la yidhaha dilac roobka uu dad ku laayay intuu soo galay magaaladii oo hoteel dad joogay qahday dad badanna in la badbaadiyey dad dhowr qof iyo ka badanna inay ku dhinteen biyahay waxay ahayd yani shalayna waxaa loo dhimanayay abaar maantana waxaa loo dhintay biyo ayaa loo dhintay marka wadcigu somalilan run ahaan sidaasoo ahaa aad baan ugu mahadcelinaynaa sidii sharafta badnayd soomaalinimada ahayd qalbiga furan ee xaadhan ahayd ee naloo soo dhoweeyey dhammaan xukuumadda iyo shacabkaba runtii arrin aada loogu farxa weeye annaguna runtii waxaan meesha u tagnay wax kale ma ahayn waajib diini aho la isku leeyahay oo waddani ah soomaalinimo ah muslimnimo ah mar haddii dadkii ay dhimanayaan walaalahano dee meel aan fadhino runtii maba jirna marka ummadda soomaaliyeed inay isu gurmatana waa shay diini aho waajib ah waxaa laysku ammaani ma aha waa wax laysku lahaa iyaguna kow iyo tobankii abaartii dhacday way soo gurmadeen iyagoo aada ugu mahadsan marka mar walbana waa un sidaas ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa abaaraha inuu runtii naga naga naga celiyo inkastoo loo baahan yahay runtii abaaruhu way soo noqnoqdeen in la sameeyo barnaamij lagaga tala lagaga hortaga abaarahaas oo waxa inagu aan qaban karno mararka qaarkood abaarta waxaa sababiba daadad oo goynaya haddana daadadkii badday ku shubi hadhowtana wax la caba ayaa la weynaya marka waxay u baahan tahay meeshaas qorshe cilmi ah oo dhaqaalana leh oo looga faa'iidaysta biyahaas xillina badda geli xillina oon loo dhiman runtii qorshe ayay u baahan tahay waa tahay waa bastaa sheekh nuur waxaan ugu soo biiray sheekh yuusuf cali ciise oo isaguna ka mid ahaa guddigii markaasi hargeysa aaday guddiga gurmudka abaaraha barnaamijka kulanka toddobaadka ayaynu ku jirnaa dhegeystayaasha dalka gudihiisa dibadda jooga khadka telefoonka ayay u qaybgeli karaan barnaamijka iyagoo su-aale iyo fikir iyo tale waxay ahayaan soo weydiin karaa xubnaha guddiga gurmudka abaaraha ee barnaamijka nagala qaybgelaya sheekh yuusuf kusoo dhow barnaamijka adigu waxaad kamid ahayd xubnihii guddiga ee hargeysa aaday sidaan filayo inkastoo aadan ku jirin xubnihii halkaas aaday haddana waxaad la socotay howlaha gurmudka abaaraha ee soomaaliya ka jira iyo saameynta ay bulshada soomaaliyeed ku yeesheen abaarahana way soo noqnoqdeen sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii ayay ahayd markii abaaro inkastoo si heerka heerka ay gaarsiisan tahay hadda aysan gaarsiisaneyn ay soomaaliya qaybo badan oo kamid a ay ku dhufteen maxaa kaaga baxaya gurmudka la fidinayo iminka habka uu socdo iyo baaxadda iyo saameynta abaaruhu ay leeyihiin markaad isbarbar dhigto sidee ayay u muuqdaan bismi illahi raxmaani iraxiim horta hadalka murtidiisi ee sheekh nuur baa maragta sheegay arrintaas runtii shacabka soomaaliyeed meeluu joogaba dibad iyo daakilba gurmud weyn bay maarata ay geystay laakiin waxaad moodaa arrintan markay halkaa gaarto abaarta iyo jilaalka iyo oonka iyo dhibaatada halkaa ay gaarto iskaashi weyn oo caalamiyay u baahantahay waxay u baahan tahay dad yani dawlado waaw oo usoo gurmaday u baahan tahay shacabka soomaaliyeed wax waa bixi karaan laakiin ma kaafay karo mama laakiin waxaan is leeyahay waxba ma aysan bakiilin inkastoo mar walba loo baahan yahay wax la joogteeyo sida sheekh nuur u cabiray runtii looma kala helin dadka wax alla wixii ay awoodeen intii maaragtay niyeysatay inta kalena waxaan u malaynaa inay waddada kusoo jirto waa loo baahan yahay in maanta oo kale layska canqabto waqooyi iyo koonfur iyo bartamaha iyo meel walbaba waxa weeye dhibaatadu hadda waxaad moodaa inay yaraha fiday inkastoy usii badnayd marka hore gobollada waqooyi laakiin haddana meelo badan bay arrintii saamaysay oo loo baahan yahay runtii in si xawlile loogu gurmado wixii la haday ama biyo dhaamin ha ahaato ama gargaarka looba arkaysa raashin iyo daawo iyo wixii la gaarsii karo in la gaarsiiyo runtii waajib bay ku tahay ummadda soomaaliyeed meel kastay ay joogto guddiga iyo guddiyada kale oo samaysanoo ama gobollada ka samaysan amaba si dawliya u samaysan waxaan u malaynahay inaysan juhdigooda ama dadaalkoodaas inayna kala goy doonin ilaa arrintaasi ay maaragtay ay ka ay ka ay ka dhamaanayso dabcan waxa dhacay horta biidni illahi ku dhacay ma asaaba min musiibatin ilaa biidni illah idanka ilaahay waxaan ku bixin haddana waxaa loo tiiriyaa bani aadanka danuubtiisa io ay dhacdo sidaan oo kale danuub oo ama dembi oo bani aadanku galay ayaa wuxuu ka yimaada bala haduu sito dhibaata haday soo degto bani aadanka marka tooba u baahan yahay ilaahay in loo noqdo ilaahay in la baryo in la tuugo waxyaalka cajibta leh waxaa kamid a yani marka ilaahay la baryo abaartaan marka roob la-aantaan oo kale marka ilaahay la baryo istisqa la sameeyo dadka lasoo saaro masaakiinta iyo ducafada iyo haweenka waxaa lasoo saaro banaanka loosoo loo soo baxo ilaahay la baryo sida laga bartay ilaahay subxaana watacaala waa gargaara haddaba sida sheekh nuur oo noo cabirayo meeshii markii la roob doomo isla markiiba meelay ay qaadeenba roobkii ma arkaysa dahay daad baa yimid meel ugu daray abarku sheego ha marka taas waa ilaahay mas waa ilaahay naxariistiis naxariistaas ayaa marka bani aadamka uu ku nool yahay taasaa waa loo baahan yahay haddaba ilaahay in lagu shukriyo inaan badino tadaruca iyo ilaahay subxaana watacaala xaggiisa oo wax lala baxo oo addoommada habeenkii soo jeedaan dadka saalixiintaha wanaagsan ilaahay baryaan in musibadan ilaahay ka dulqaato waa tahay waa bahastaa shukriis waa kusoo laaban doonaa weli barnaamijkii kun toddobaadka ayaynu ku jirnaa dhegeystayaal daawadayaal oo aanu kusoo qaadanayno maanta xaalada iyo heerka abaaraha ka jira dalka soomaaliya guddiga gurmudka abaaraha ayaa nala fadhiya oo barnaamijka nagala qaybgelaya khadka telefoonkana dhegeystayaashu waxa ay uga qayb qaadan karaan ra'yi tusaale iyo fikir waxay hayaan sheekh nuur haddii aad kusoo laabto hargeysa markaad tagteen dabcan in badan ayaad mugeysa hargeysa sidaan rajeynayo inkastoo dad badan ood istaqaanin ay meesha ku sugnaayeen maadaama sheekh nuur adiga aadan aragga waxba uga jeedin sidee wax kuugu soo warmaayeen dadka meeshaas jooga iyo xaaladda abaaraha heerkaas halka halkaas ka jira maxay sawir noocee ayay ku muujinayeen
bismillah wallaahi hargeysa wax badan baan tegay markii igu horreysay ma aha insaan hargeysa ka sheegayn anoo afar iyo toban jir xataa waan tegay hargeysa runtii way dhisantay oo horumar badan baa runtii ka jira way magaaladu way fiday yacni toban goor iyo labaatan goor bay runtii labalaabantay waa caasimad weyn hadda abaaraha way yani jiritaankooda iyo xanuunkooda haddi waa wax qof walba oo garasho leh horta m yani meelo badan baa wax lagu gartaa oo lagu dareemaa dareemayaashu way tiro badan yihiin marka tasawurka abaarta iyo xanuunkeeda iyo meelaha ay ka jiraan hadda anoo dhex taagan unba ii ahayd oo garanaya marka wax iga qarsoonaa runtii meeshaas ma jirin
waa tahay sheekh nuur markaan kasoo laabano dhinaca somalilan xaaladda abaaruhu weli way taagan yihiin deegaano badan oo dalka katirsan ay abaaruhu ka jiraan dad badan ay saameeyeen maxaad warbixin ah oo ilaa hadda aad ka haysaan ilaa haddase maxaa idin suurto galay oo dhaqaale ah oo ama tabarucaada oo shacabka soomaaliyeed idinka soo gaaray
bismillah waad mahadsan tahay waa horta abaaruhu somalilan way ku horeeyeen way ku bilowdeen runtii si adagna way oga bilowdeen oo dhibaato badan laakiin waxaa runtii xaqiiqo ah dhulka soomaalida oo dhan abaaruhu inay ka dhaceen haba kala weynaadeen qaar abaar xagga daarqa ah iyo iyo biyihiiba baad iyo biyoba way ka dhaceen qaar cuduraaba u weheliya qaar xoolihii waxay cunayeen way joogaan laakiin biyihii baa maqan marka abaartu noocay tahayba matalan tusaale waxaa u ah webigii shabeelle oo dhexdiisa kubad lagu ciyaaray webigii jubbe ee weynaa oo asna madhay marka waxaad garan meeshay webiyadii ka madheen abaartaasi inay tahay runtii abaar xanuun badan dad badan baa webigaas ku noolaa ama xag beero ama xooluhu ay oga cabayeen oo biyoba aan dhibaato ka qabi jirin marka webiyadii dheerdheeraa ee ummad badan ay ku noolayd markay go-aan waa la garanayaa culayska dhibaatada abaartaasi ay leedahay marka meelaha qaarkoodna cabaadkii iyo cawskii baa laga waayey intaa waxaa innaga inoo sii dheer weliba gobolladan koonfureed badankooda colaad baa haddana jirta dadkii iyo xoolihii oo gaajo iyo oon u dhimanaya ayay xabadina dhici oo argagixisadii iyo wixii kaleba marmar xataa wax qabiil lagu sheegi iyo waxyaale ay iska dhacdhacaan marka puntland gobollo kamida abaaro aada u adag ayaa ka jira sida gobolka karkaar oo kale abaaro culus ayaa runtii ka jira gobol soomaaliya ah oon abaari ka jirin runtii ma jiro marka waxaad moodaa sidii ay ku habboonayd in loogu gurmado gobolladan inaan weli gurmadkaas la bilaabin annagu waan dhawaaqnay haddaan nahay guddigii abaaraha waan dhawaaqnay idaacadahaan fadhiisanay dhowr t v baan fadhiisanay idaacado waan fadhiisanay runtii uun dadkan mathalan dhalinyaradan xamar joogto oon waxba haysanin yaa intii tabartooda ahayd hal dollar laba dollar nus dollar shan dollar soo yaboo haya ilaa hadda waxaaba suurtagala dadku inay u haystaan lacago badan inaan hayno ayna soo gashay laakiin sida xaqiiqda ah iyo boohintan abo abaarta markaan bilownay ilaa hadda lacag macno leh waxaana soo gashay labaatan kun oo marwada koobaad marwa qamar cali cumar ay boohday oy noo noo keentay rag kale oo wasiiro ah waxyaboohay way jireen laakiin weli nama soo gaadhin dadka waxaan rabaa inaan u kala sheego waxa la yaboohay micnihiisu inuusan ahayn markaaba gacanta in lagu dhigayo waxaa dhici karta inuu dib dhaco marka ilaa hadda labaatankaa kun iyo wixii kale oo na soo gaadhay kolka laysku daro afartan kun oo dollar kama badno dadku waa inay sidaa u ogaadaan dad dibadaha jooga ilaahay kheyr ha ka abaalmariyo qof soo diri laba boqol qof boqol soo diri qof shan boqol soo diri dad dibadaha ahoo sidaas wax u soo dirdiray runtii way jireen laakiin weli waxaan isleeyahay dibaddii way dhiman tahay waxaa jirta ayaan dhexdeera waxaan idaacad hadda laga furay minnesota ayaan ka hadlay konton daqiiqaan la hadlayey masaajidii baa la gaadhsiiyey warkii ama dad badan baa dhegaysanayey lacag arrintaas darteed waxaa loo aruuriyey lacag ilaa konton kun oo dollara marka uun dadkii aruurinayay dad ka mid ah ayaa runtii ayagoon nagala tashanin meeshii loo diri lahaa iyo ayaa iyagu iska tasarufeen oy meel isaga direen xaggaas owdal bay u direen baana soo gaadhay marka laakiin hadda waxaa la rabaa mathalan ummaddii wixii in loo wada qaybiyo cadaalad la sameeyo oo abaarihii way wada jiraane dhulka abaaruhu ay jireen oo dhan wixii in la gaadhsiiyaa la rabaa marka sidaasee runtii yaan wax micnahale weli noo soo gaadhin oo weyn oo ummaddii wax ka taraya marka anuu ka faa'iidaysanaya hadalkaas waxaa runtii inta badan lagu dhaqan yahay waxay ahaayeen dias barada dias baradii marar badan waxay ku doodeen baa la yidhi laymankii baa nalaga buuxiyey oo oo meel aan ka soo gallaan weynay marka akoonnaan furnay akoonnadii facebooka laga heli karaa marka yacni ducada annagaa mar walba iska soo hurgufiye akoonnadaas waa la iskaga soo shubi karaa lacagta annagaa nala soo wici karaa telefoonkayda meel walba waa laga yaqaanaa tifiyadanaha way saaran yihiin marka yani dadka dias baraha waxaan leenahay walaalayaalow soo gurmada yani dhulkii roob ha ka bilaabmo roobku hadduu do-a kaba soo qaad dad badan bay xoolihii ka dhammaadeen isaga naftiisa hadda roob xoog leh hadduu do waxaa la filayaa fatahaado inay dhacaan oo webigu dadku uu haddana laayo ayaa la filayaa roobkan hadda da-ay inuu daruuraysi iska yaryar noqon doono iyo inuu roob weynka ka daba iman doono abaartii lagaga bixi ilaahay baa yaqaana marka dadku mar walba waxay u baahan yihiin taakulay u baahan yihiin gaajada oo sayaxa iyo roobka kugu qabataa u daran dhibaato badan baa runtii ka jirta annaga intii yaraydeena soo gaargaadhdhay wax ka mida waxaan gobollada qaarkood baan nidhi oo lagu waraabiyo oo dadka biyaha loogu dhaamiyo meelo aan waxu dardarnaa jira meelaha hadda aan damacsannahay inaan u dirra maalmahan soo socdana way jiraan inkastoo haddii waxaan iska haynay uu yaraaba diyaas barada waxaan leeyahay gurmad xaqiiqiya soo gurmada sidaasoo kale ganacsatadii xamar mar waan la kulannay waan is abaabulaynaa bay yidhaahdeen ayagiina weli abaabulkii bay ku maqan yihiin waxaan ka codsan lahaa inay inay keenaan waxa ummaddan ay ugu talagaleen abaarahan waxaan ayagu dan u yahay ayagaa ilaahay ku barakayn xoolahooda ayagaa ilaahay cadowga kaga ilaalin lacag la haystaa waxay tari male ummadaadiina ay ka dhiman marka ganacsatadana runtii muddooyinkii badnayde dowlad la-aanta wadanku ah ganacsatada runtii waan aqaanay waan wada shaqayn jirnay khayr badan bay samaynayeen gurmad badan bay samayn jireen laakiin haddana waxaan hadaalinaan leh yani ilaahay inuu qofka abaalmariyo oo khayr siiye ka daali maaye wax bixinta ha ka daalina nafta eh, dhimanaysa inaad badbaadisaan ayaa la idinka rabaa si xooluhuna ay idinku bataan cadhada iyo ciqaabka ilaahayna aada o- oga nabad gashaan waxaan leeyahay ha lasoo gurmado diyaasbare ha soo gurmato ganacsatadu wax ha bixiso Eh, dowladda nafteedu waxay ballan qaaday malyuun kale hal malyan iyo saddex boqol oo kun oo kale Eh, haddee arrin yani yaan la gelinin maaragtay eh, raaraadin badan iyo waa la samayn doonaa badan waa la yeeli doonaa waa la yeeli doonaa badan ma anfacaysa meeshan dadkan way dhibaataysan yihiin mar hadday dowladdu ballan qaaday waxaan leenahay waxaas ay ballan qaadeen ayaguna si dhaqsa ah ha u diyaariyeen ummadda ha loo gaarsiiyaan leeyahay waa tahay sheekh yuusuf baan siinaya sheekh yuusuf marka laga soo tago deegaanada somaliland iyo abaaraha ay ka jireen een, ma jiraan wax qiimaan ood ku samayseen gobolada kale ee dalka heerka igaasiska abaaraha ama ma jiraan wax qayl dhaana oo ku saabsan in abaaro maaragtay saamiyey dadka iyo duniyada ay deegaano badan oo dalka kamida ay ka jiraan marka laga soo tago somaliland
Ee, marka hore yani ana u mahadcelinaya tvga iyo dadka ka shaqeynaya runtii wax badan adinkaaba aa sheegteen oo idaacadaha iyo tvga aad maaragtay ee, dadka uga bahisay horta war isku dubaraxsanoo boqol kiiba boqol oo- oo tafatiran lama hayo abaarta sida loo joogaba waxaa laga meel heblo dhibaata ka dhacday meel heblo biyo la-aana ka dhacday meel heblo waxaa ka dhacday baahi meel heblo waxaa ka dhacday waxaasa ka dhacday intaas horta aa la hayo gobolada soomaaliyana ee, intooda badan dhibaatada waa ka dhacday ama koonfur ama bartamaha ama waqooyi meel walbaba dhibaatada waa ka jirtaa waa baaxad weyn tahay marka eh, waxa un ay u baahan tahay iskaashi weyn oo waxay u baahan tahay ummadda soomaaliyeed ka bilowda Eh, adduunyadana waxay ku tabarrucayso dad badan oo muxsiniin ha jiro eh, eh, muslimiin ama ah, xataa muslimiin oo oo waxbaxsha naf marka la badbaadinayo waxa weeye cid walba waxaa waajib ku ah inay inay maalka ay bixiso ay waxay haysato ay wax ka bixiso maxaa yeelay waxa maalka asalkiisa ilaahay aa iskale maalka bani aadanku waa asal ma bani aadanku wuxuu dhashay isagoo murxiisa waxba leh ilaahay wuxuu ku yidhi maalan ku siiye maalkan ku siiye wax ka bixi adigu wakiilaad ka tahay ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay baxsha anfaquu mima ya maba wuxuu leeyahay wixi aan anagu aan ka yeelno mima jacalakum mustakhlafiina fiih ya war wixi aan wakiil idinkaga dhiganay oo maalkaan ah bixiya ya anfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih wixi ilaahay khaliif idinkaga dhigay waa waxaa weye malihid adigu maalka marka kaas wey maalkaas in la bixiyo Eh, dhibaatada waa baahsan tahay way weyn tahay waqooyi waa ka soo bilaabato laakiin hadda goboleeda soomaaliya oo dhan inta badan waa shamaysay roobab bilowday way jireen sidaa hadda eh, sheekhuba uu sheegayo hataa xataa roob roob ou galo meel walba ou galo roobkiyaa maanta daa abaaraha laga baxamaa maalmahaas baahida dadka eh, eh, eh, dhulka degaa yaqaano miyiga dega maalmaha roobku da- aa baahida ugu sii xuntaa intay dadkaanu dee eh, beera ay ka qodanayaan oo beertaas ay baxayso intii xoolihii le'day goor ay wax ka helayaan dadkan waa dhibaataysan yihin waa baahan yihin dhibaato xuma haysa marka waxay u baahan yihin in la meel gaarsiiyo inta ay maaragtay ay iska maaragtay ay- ay cagaha iskaga taagayaan
waa tahay waan kusoo laaban doonaa sheekh nuur aan siinaya sheekh nuur dadka soomaaliyeed intooda badan waxay u badan yihiin dad xoolo dhaqata ah oo xoolahaas ay ku nool yihiin abaaraha noocan oo kale markay dhashaanna waxa ay saameeyaan xoolahooda oo oo ay ay ku waayaan Een, dad badan waxay aaminsan yihiin in haddii roob do-o dadkii maaragtay ay halkaasi ku kaaftoomeen oo aan u baahnayn wax saacidaada ama kaalmayna Een, waxaad ka wartaa bal nolosha dadkaas ay ku nool yihiin iyo fikirka dadka soomaaliyeed ay ka aaminsan yihiin oo ah mar haddii roobo meesha dadka ka daayo inaan bal loo baahnayn dadka in la caawiyo oo abaarihii maaragtay ay halkaasi ku joogsadeen maadaama inta badan dadku aysan maaragtay u badnayn eh, ama wax badan ka aqoonin meelaha miyiga ama xoolo dhaqatada
بسم الله إيه، نورتا wax yaraan rabaa inaan sawiro eh, goboladan kale ee Somaliland aan ahayn abaaruhu meelaha u daran ee laga qaylinayo matalan eh, waxa la yaab kale matalan waxaa ka mid ah Afgooye waxaan ku naqaanaa waa magaalo caasimadda u dhow waa magaalo shabeelle u maro waa dhulka Soomaaliya ugu barwaaqo badan bay biyo iyo baadba iyo beerba Eh, Afgooye tuulooyinkii ku dhegdheganaa ee u dhadhawaa ayaa laleeyahay waa loo biyo dhaamiyaa oo dhibaatihii abaar baa iyagana ka jira Een, meelaha masalan la magacaabayo burxa kabaa ka mid a ee, gobolka bakool baa ka mid a iyaduna dhibaato ka jirta dhul waxaa iska jira jiilaalku markuu dheeraadaba runtii biyo la-aan iyo dhibaato ay ka dhici jirtay ee, afmadow ayadana waa laga soo qeyliyey dee dad ku dhintaaba xataa la sheegay ee, xaggan ca- caabud waaq ama gobolkan la yidhaahdo galgaduud isagana dhulka laga soo dayrin laga dayrinayo dee puntlandna runtii waxaaba ka jirta dhibaato aada u culus oo xagga abaaraha ah yaa mu- muddo ka jirtay hadda oo dhibku aad buu runtii u badan yahay khayr allah siiya inkastoo matalan gurmad badan ay sameeyeen oo ayagu ka puntland ahaan naftooda ay aada isugu gargaareen hay-adana gaadheen laakiin eh, dhib weyn baa runtii ka jira marka eh, kuwan oo saadaasha hay-adahan oo saadaasha hawada iyo waxaan iyo kasii hadhadla saaka waxay sheegayeen in wax soo saarka iyo ay xumaan doonaan ilaahay hadalkooda horta nooma raaco oo ilaahay baa ka deeqsiisan ilaahay hana waraabiyo roob iyo khayr ha keeno laakiin way ka dayrinayeen eh, sanadkan lix iyo toban roobka iyo beeraha iyo waxaas uun majaaco xun iyo abaar xun baa dhici bay sheegayeen Eh, waxay u baahan tahay taa nafteedu tabaabusho iyo siday sheega hadday noqotaba siday sheegayaan eh, in loo diyaar garoobay u baahan tahay Eh, roobku markuu da-o roobku moogtahay waxaan eh, imanaya waa biyo haddiiba ilaahay barwaaqo ka dhigo roob badan da-o haddii xoolo qofkay u hadheen wax yarna way u noolaan Eh, beerna waa lagu abuuran karaa laakiin eh, ilaa saddex bilood beertii intay ka baxayso qofkani nolol buu u baahan yahay dad baaban beeraba shuqul ku lahayn oo xoolo dhaqato ahaa xoolihiina way dhaafeen dadkaasi waxay u baahan yihiin dibu dejin xoolo in loo gado eh, dibu dejin in loo sameeyo ayay u baahan yihiin biyuhu markay yimaadaan bi- haddii- waxaa dhici karta iyaduna eh, fatahaad hadda dadku way ka dayrinayaan oo webiga shabeello hadda ay gelgelin oo ciid ah waxay leeyihiin gudihiisa ciid badan baa gashay marka haddii hadda biyo xoogle ay yimaadaan fatahaado ka xun kuwii hore ayaa la filanayaabay hadda dadku qiyaasayaan fatahaadahaasina de waa dhibaato wixii dalag la abuuray way goynayaan eh, dad badan bay tuulooyin badan bay gelayaan eh, xataa j- magaalooyin badan bay gelayaan sida jawhar waad aragtay siday u geli jireen magaalada dhexdeedaba iyo beledweyne iyo marka waxyaalo badan baad moodaa in la filan karo marka waxaa iska fiican in la tabaabushaysto Eh, horta yacni lacagta waa la kasbi karaa laakiin qofkaa dhintay wuu dhintay lama soo celin karo Eh, hadduu dhinto oo adoo muslin ahoo joogo oo lacag haysta uu gaajo iyo oon u dhintayna ama biyo la tageen oodan waxba u qabaninna eh, xoolahaas ilaahay wuu kugu xisaabin sideedaba xoolaha qofka meesha ay ka soo galeenna waa lagu xisaabin xaggeed ka keentay markaagii hore meesha uu ku bixiyeyna waa lagu xisaabin Eh, meelaha aada wax ku bixin waa inaad awlawiyaad u samaysid sidaad u kala horeeyaan u kala ahmiyad wen yihiin yacni naf muslin ahoo dhiman ama oon u dhiman ama gaajo u dhiman ama fatahaad ay dili haddaad wax kale ka hormarisid ama aad tidhaahdid intan lacag ganacsigaaga iyo iska wado oo waxoogaagan ma bixin kartid shaydaan uu yu- ilaan bini aadmigan mogtahay shaydaan baa meel u fadhiya Eh, markuu qofku qalbigiisa uu kusoo dhaco war arneed wax bixisaa wuxuu leeyahy warbel usug shaydaankii baa taaban warbel usug bilaniyahu sanadkan lacaguhu ma badna abaari iyo waxbaa iska jira ganacsigu ma fiicna intan haddaad bixisid eh, khadkaba waad ka bixi Wal- wallahi waa runta waa u- naf iyo shaydaan baa u khudbay marka waxaa la rabaa inaad shaydaanna wuxuu ballan qahday dadka wuxuu u yaboohay faqri iyo hadday wax bixiyaan ilaahayna wuxuu yidhi war anaa idin siin wallahu yacidukum makfiratan minhu wa fadla wallahu waasicun caliim ilaahay deeqdiisu way firo badan tahay marka adigu ma ilaahay baad raacaysaa mise shaydaan baad raacaysa su-aashaas eh, waa inaad isweydiisid Eh, waxaan wax badan sheegay intaan hadda guddiga abaarta ahayn axaadiis ama aayado sheegaya qofkii wax bixiyo inuu ilaahay u laablaabayo iska daa wax ka yaraaba xoolihiisi inay barakoobayaan inay badanayaan inay cirkaa tegayaan ilaahay baana ballan qaaday oo been ma aha ilaahay hadduu yidhi waa loo badin waa loo laban laabi ilaa toddoba boqol ilaa ka sii badan mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili اllah kamathali xabatin anbatat sabca sanaabil fii kuli sumbulatin mi'atu xaba wallahu yudaacifu liman yashaa wallahu waasicun caliim yani aayaddaas waxay sheegaysaa in qofkii ilaa toddoba boqol loo laalaabi wallahu yudaacifu liman yashaa xataa toddobadii boqol ee goor baa laga sii badin karaa ilaahay qofkuu rabo wuu usii laaban laabi yacni waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo jihaad loo taagan yahay oo wax lagu jeeshkii lagu ambabixiyo la rabo iyo nin baa wuxuu keenay hal gool ah oo buuran oo faruur xidhan oo jihaadka uu usoo xidhay nebigu wuxuu yidhi maalinta qiyaamo tan oo kale oo toddoba boqol ah ayaa laguu soo joojin maxaa ka khayr badan maalinta qiyaamaad ugu baahi badan tahay miisaankaaga in xasanaad badan laguu saaro yaad u baahan tahay sayidina cumar maalintaasoo kale wuxuu keenay mathalan xoolihiisii barhkood buu keenay ka soo qaad waa nin ganacsado oo mathalan maanta jooga wuxuu lahaa mathalan ka soo qaad dakhligiisa wuxuu hayo wuxuu ahaa mathalan hal malyan oo dollar shan boqol oo kun buu miiska soo saaray macnaha sidaasay ka dhigan tahay sayid cumar xoolihiisa barhkood buu keenay isagoo isla maanta abubakar adaa ka fiicnaan doono oo ka hormari doono tartanka kaga guulaysan doono abubakar baa yimid wixii ilaahay u dhiibay oo dhan buu miiska soo saaray nebigu wuxuu yidhi carruurtii maxaad u reebtay wuxuu yidhi abqaytu lahum allaha wa rasuulah waxaan u reebay buu yidhi ilaahay iyo rasuulkiisa hal shilin ooma soo reebin marka asxaabteennii ku daydan layna yidhi sidaasay ahayd marxaladan oo kale waxaa la rabaa wax la yidhaha iithaar naftaadii oo u baahan oo rabta inaad ka qaadid ka soo qaad waxaaba tahay qof iska hadda mishaar badan aan helin oo hal boqol oo dollar iyo laba boqol oo dollar iyo qaato oo xaas iyo carruurle inaad taha laga yaabaa ood istiraad haddii intan idinkiiba idin gaadhi la-dahaye kolkaasoo kale iithaar baa lagaa rabaa waxyaalaha aad cuncunaysaan aan u bixinay quraac iyo qadi iyo cashe iyo mid baa la jari karaa kolkaasaa dadkan dhimanaya yaad u tabarruci kartaa haddaad matalan haysatidba ka soo qaad toban dollar laba dollar haddaad bixisid waxba noqon maysa awalba waad noolayd marka walaalayaal khayrka ha loo tartamo ilaahay wuu inagu daawanayaa oo arrintan aan samaynayno dadkeenni way rafaadsan yihiin annagu hawshan waan u istaagnay runtii wakti badanna waan ku bixinay annagana waxaa la rabaa maadaamaan cimri iyo waktiba gelinay iyo dadaal badan inaad nagu sharaftaan oo shaqadan sidaan ugu guulaysan lahayn aada wax soo dirtaan laakiin inaan idaacadaha un farfadhino oo idinkiina waxba aydaan soo dirin waa waa runtii arrin laga qurux badan yahay weeye marka tartanka ha la soo galo waxa la bixiyo sidaasaan ku baaqayaa waa tahay weli barnaamijka kulanka toddobaadka ayaanu ku jirnaa qaybihiisa dambe dhegeystayaashuna khadka telefoonka ayay uga qayb geli karaan sheekh yuusuf cali aan kayaasinayaa sheekh yuusuf marka laga soo tago dadka xoolo dhaqatada ah soomaaliyeed ee abaarba isticmeeyeen waxaa jira dad badan oo iyaguna webiga noloshooda ay ku tartameen oo ay maaragtay noloshooda ku tiirsaneed webigii juba iyo shabeellana waxaan la soconaa heerkiisa maanta sida uu marayo iyo beelaanta ka jirta iyo saameynta ay leeyihiin ma jiraan wax qiimeyn aad ku samayseen xaaladda dadkaasi ay ku nool yihiin iyagana si loo ogaado bal noloshooda iyo heerka ay maraysa iyo saameynta ay ku yeesheen biyahaas iyo abaaraha jira dadka
alxaqiiqa warbixinta ka imaanaysa arrintaas aada iyo aad waxaan u badan tahay dad noloshooda dhanba ay ahayd biyahaas oo de beeraha webiga hareerihiisa iyo tuulooyinka ku noolaya oon xoolo kale qabin aan jirin webiga hal maru istaago biyana ma leh baadna ma leh geedihii iyo geed beereedka iyo wixis baa kulli hal maray qalalay say daateen sida la sheegayo waaba oon bay u bakti tegeen dadka miyiga mararka qaarkood dadkaas waxay ku dhaamaan ceelal bay aadaan ceelal bay aadaanoo waxbay dhaansadaan waan ka adkaysimayihin ha waan ka adkaysimayihin laakiin dadkan dad masaykan oo ilaa noloshooda oo idil ku tiirsana ahayd biyaha halka maray biyii way istaageen de xaggee u eersanayaan ceeluma dhowa baraagam xataa ma samaysan miiga baraagaa laga sameeya oo ay macnaha mararka qaarkood lagu baxsada qoladan baraagana ma lahayn ilaa biyo joogtaa ilaaliya biyo joogtaa istaaga dabcan taas runtii waxay ku timideen aniga waxaan leeyahay musiibadaas nagu dhacday musiibadaas waxaa weeye waa waa dembi anaga xageen wamaa asaabakum min musiibati fabimaa kasabad aydiikum ilahay wuxuu wixii idin asiiba oo musiibo ah oo dhibaato ah fabimaa kasabad aydiikum gacmihiina waxay kasbadeen waay wayacfu can katiir weliba in fara badan ilaahay subxaana watacala u iska cafi dii addoommada loo qaba lahay dembi kastoo ayaga ka dhaca xataa quraanshada ma noolaato wax arlada guudkoor ku socda ma noolaade waa la halaagi laha laakin ilaahay waa saamaxaad waa kafuuru raxiim caza wajal marka dadkaas runtii aad iyo aad inkastoon maqalnay hadda inuu weligii soo bilowday oo naloo sheegay inuu soo gaaray meel dhexa oo soo gaaray haddana sidii la rabay uma ogaan dhulkii ay ku tudabara yaalkaasi beerihii beerihii ka bixi jireen weli ma uusan gaadhiseen naloo sheego ilaa hadda waxaa laga sheego hayaa beledweyne iyo jawhar agagaarkiisi waxbaa soo gaaray oon saa saa saa u badnayn waan rajaynaynaa in webigaas oo dadkaas nolosheedu usoo noqoto kay ku tirsa isha keliyata ku tirsana webigaas oo marka warbixinta ka imaanaysa runtii aad iyo aad ay xanuun badan tahay waxaan maaragtay hay-adaha samafalka si gaara aan furayna dadkaas in loo gurmado oo la caawiyo maxaa yeele xataa meele mararka qaarkood jidad male dadkaas webigu ilaa wuxuu maraa dhul aad u dheer ayuu maraa weliba wuu qalqalloocan yahay meel jidad oo mar kasta oo oo agmara ma jiraan webiga howdow marmaraya meelahaasaa dadku deganaya meeliya webigu markoo xagee aadayan dadkaas marka runtii waa arrin aad u xanuun badan warbixinta maalin walba soo daba dhacaysana waxay sheegaysaa dadkas dhibaato xoog la inay gaarto marka in loo gurmado yaan shacabka soomaaliyeed aan fahmay iyo hay-adaha waxbixiyaha samafalka
waa tahay sheekh nuur naasir sheekh nuur dadka aad sheegto soomaalida oo lacagaha sir laga helay marka laga soo tago iyo dawladdu iyaduna intaasi bixisay inta kalena aan ku yabahdo oo inkastoo aad sheegtay inaysan weli bixin ma jiraan wax fariina ama kulamo ah ood la qaadateen hay-adaha islaamiga ah ee dalka gudihiisa iyo kuwa kaleo caalamiga ah ee wadamada sida khaliijka oo kale ah wax fariimo ama baaqa ama codsi ah oo la jeediseen ama lainkaga soo jawaaba ama aan lainkaga soo jawaabin labada
maya horta weli maanaan la kulmin abaarahan hadda soomaaliya ka jira runtii cid aan ka warqabin ma laha adduunyadao dhan way la socotaa muslim iyo gaalba waa lala socdaa marka annagu weli duruufta nooma saamixin inaan bal ayaga la fadhiisano o dhahno maxaad haysaan hawshiina maxagay mari maxaad sugaysaan anigu runtii waxaaban ka jeclaan lahaa intaan mawduucan kusoo jiray laga bilaabo labadii kun iyo lixdii baan anigu xaruurintan iyo abaarahan iyo daadadkan iyo kusoo jiray waxaa nooga khayr badnaan jiray mar walba waxa soomaalidu ay bixiso ayadaa deg deg loo heli jiray ayadaan baahi badan ku owdi jirnay sidoodaba hay-adahani waxay yimaadaanuun goor xeedhihii faldhahan ay kala dhaceen meeshiiba lagu kala tegey la doogsaday beerihii soo baxeen waa dambay yimaadaanoy waxa ay keenaanna wax uun qamandi dhacay iyo wax uun macno weyn aan lahayn mararka qaarkood waxaa isdhihi waa barnaamij mukhadadaho markii inta beero la abuurto beertii ay go-ayso yay keenayaan qamandi iyo wax jinni oodan garanaynin si qofkii miskiinka ahee beerta tabcadee la rabay inuu gato midhihiisii midhihiisii ay u baaba-aan taasi waa sidaas qofkii wax bixin oo hay-adahan ama caalamiga ama maxalliga ah dhibka jira way ogyihiin runtii way la socdaan marka haddee waxbixintu waxay macno leedahay haddoo kale iyo ka horba yay leedahay goor lagu kala tegay inay meelaha sheeg sheegaan runtii waa laga qurux badan yahay arrintan hadda sheekh yuusuf aad weydiisay webiyada iyo ku saabsan runtii biyo la-aanta webiyada iyo dhibaatada waxaaban ka dareemaynaa muqdishoaan ka dareemaynaa oo muqdisho hadda khudaartii la heli jiray lama helo sidii ma aha ama waa qaali ama qaarkeedna waaba la waayay webi hadda webiyada waxaa la yidhi shabeellaan weliba ada oga warqabnaa biyo yar baa yimid dadkii webiga deganaa agtiisa waxay leeyihiin intii yarayd markaan beerihii ku waraabiyo isneli iyo khudradii wuuba naga gubteen sababta waa biyo oo iska wasaqaysan oo hallaysan wayba nooga dareen bay leeyihiin way halaabeen ilen biyo xoog loo xareedaho fiican ma ahayn marka runtii waa dadkan ilaahay baa runtii qaboojin kara ilaahay baan u naxariisan kara ilaahay waxaan ka rajaynaynaa bini aadmi inuusan noo baahinin oo maaragtay raxmaddiisa waasacahay meel walba gaadhaysa ummaddan inuu siiyo weliba naxa raxmad caafimaad qabta oo wax halaagaynin nolol iyo khayr iyo barwaaqo abuuraysa ilaahay inuu ummaddan u keena ayaan runtii ilan ilaahay ka rajaynaynaa
wataa sheekh yuusuf waa sheekh yuusuf abaaraha soomaaliya ka jira war maxamed soo baxay waxay sheegayaan in waddanka etoobiya jaarka mala ah ay saameeyeen oo dad badan oo soomaaliyeedna ay ku nool yihiin gaar ahaan dhinaca kelinka warbixinada ugu dambeeyna waxay leeyihiin dad badan waxay kasoo baran kaceen deegaanada kelinka oo soo gaaray qaybo kamid a gobolada mudug iyo gaduud arrintaasi haddii ay suuratagal haddii ay jirto ma is leedahay waxay sii muujin kartaa xaaladda iyo heerka igaarsiinta abaaraha ka jira soomaaliya maadaama dad kale oo soomaaliyeed oo waddan noloshaara ku noolaa ay bilaabayaan inay waddankoodii kusoo maaragtay usoo baxaan absolute waxaa weeye waa taas waa waa shaki la-aan wayna taagan tahay dadkan hadda kusoo qaxay dhulkan muxuu ahaa soomaliya kusoo qaxay inta badanoo kamid a waxay ka yimideen ethoopia dhulka ethoopia ka yimid dad kaleo halkan kasoo qaxayna waa la sheegaya dhulkan ku aadan xaggan goboladan kale oo koonfureed taas runtii waa sii murjahelmaana wayba taagan tahay dad xoolahooda kasoo dhamaan dagaalana waa la sheegaya laakiin abaar aada iyo aada u foolxun ah ayaga midee la sheegaya oo abaarihii dheerka dhex jira geeska africa kuwii ugu xumay biyo la-aanta meel walba waa laga sheegaya oo xagga biyo la-aanta nafteeda aada baa loo sheegaya dhulka ethoobia anaga marka sida in ilahay inaan barina mogi hor awood horta weynooda waxaan waxaa waxaa buji kara oo buji kara oo dhibaatada ka saari kara ilahay koonkaana asigaa addoomaha asigaa risqiyaha so marka asigaa waraabiya asigaa caafimaadka siiya asigaa wax walbay u baahan yihiin deeq sii kara bini aadan gacantiisu waa maxduud ilaahayga subxaana watacaala aan baryaynaa inuu ummadahaas oo ma arkaysaa kurooyahay dhibaatada ay ku dhacday dhibaatada ka dulqaaday runtii wax weyn weyn anagu haddaan dawlad maaragtay xoog leh oo sidaas oo kalea oo sii beri ay ahayd ay tahay dadkaas waa loo gurmada waa la garanayaa abaar abaarihii lasoo maray waagii tawradda waxaa weeye dadaa waxaa laga soo qaaday gobolla soomaaliya oo badan oo ama waqooyihaye ama bari ama meel kale ahayeen markaasaa dhulkan oo maaragtay weliyadu ay maraan ayaa la keenay diyaaradaha lagu keena weliba diyaaradaha lagu keeno oo lagu soo qaaday dadkaas maanta dad badan oo madaxa wasiiradaa ku jira xildhibaana macnaha ka dhashay dadki caruurtii lasoo qaadan kara tii oo kale hadda maanta noo suurtagal ma aha oo awoodda ma haysano laakiin ilaahay baan haysana caza wajal ilaahay baa guji kara ilaahay baa baahitiri kara ilaahay baa dhibaatada ka dulqaadi kara ilaahay baa la togada bani aadamkan dadkan soomaalida walaalahooda war ciddii wax hayso wax bixi weliba ilaahay subxaana watacaala waxaad hayso dhan bixi ilaahay ku oran maayo ya ya ilaahay wuxuu yihi liyunfiq duu sacatin min sacati war qofkii maal badan haysa waxaas badan oo haysa sacadaas maalkaas la siiyey waxaa ka bixi ya faman qudira caleyh qofkii oo lagu lagu lagu lagu caririyo oo maalka lagu caririyana ha bixiyo wixii ilahay kuusub ha bixiyo oo awoodiisa adiga waxaa lagu leeyahay mimaa rasaqnaakum waxaan ku arsuqna wax qaar kamid bixiyo marka arrinta way way way baaxad weyn tahay waxaaba laga yaabaa in ummado kale oon soomaali kamid ahaynba lagu soo qaxaa waa suurtagal haddii dhibaatadu weynaan ummadahu waa isku qaxa inuu shal maantaan waxaa lagu qaxay kenya waxaa lagu qaxay etoobiya waxaa lagu qaxay yeman waxaa lagu dhibaatada dhexdeeda waddan badan ayaa jira ha marka wax diida ma jiraan haddii dhibaatada ay sii baaxad u weynaato in wadanka oo hadda waxaan ka cabaadayn wax ka daran ilaahay nooma keeno macnaha dhibaato intaas le laakiin waxay u baahan tahay maanta in gacmaha la isqabsado oo aan loo fiirin wax iyaalkan la yaroo xoogaa anagana kala xirxirayo maamulada iyo hebelkaa kale hebelkaa kale maanta oo kale arrinta meelaha la iska dhigaa dadka shacabka in loo gurmado meel ay joogaan ummadda soomaaliya saasaa waajibka waa tahay sheekh nuur meelaha abaaruhu ay ka jiraan warbixinada soo baxay waxay sheegayaan in ay gacanta ku hayaan kooxaan argagixisada ahaa arrintaas inglis leedahay waxay sii murjinaysaa xaaladda dadka ku nool deegaanada hadda farabkutariska ay joogaan in wax loo qabto dadkaasi maadaama aanayba ogolaan iyaga lafkooda in la in la gaaro meelahaas oo dadkaasi la caawiyo horta iyaga joogitaankoodaaba abaar ah joogitaanka ay dadkaas dhex joogaan dhibka ay ku hayaan iyo xoolaha ay ka qaadaan ee qasabka ah weliba xilli ay leeyihiin sakawaadii iyo sakawaad sakadoodana lama aqbale sakana waxba kama ogeen waa canshuur iyo xoog weeye lacag iska baad a weeye marka waxaa weeye ayagaaba horta abaarta wax ka abuuray dadka wixii yaraa ee gacantooda ku jiray ayay ka bixinayaan meelaha ay joogaan hay-adana ma tegi karaan ayaguna wixii walba way ka qaadanayaan marka dadkaasi wayba iska abaaraysan yihiin marka haddana abaar kale way tan abaartii awalba haysay way tu kale ugu daraatay haddii maalan yaxyow la sawiro maalan abaarta hadda jirta horta keligeenba ma ahood waa geeska africa oo dhan iyo dhul badan bay ka jirta shalay idaacadaha waxaan ka dhegaysanayay rift valley oo kenya masaski inay intay tuulooyinkii soo galeen ay dadkii cunayaan ayagoo biyo do biyo doonaya oonkii intay u adkaysan waayeen inay dadkii biyo ka raadinayaan oo dadkii qanqaniinayaan oo dad ku dhaawacmeen oo dad ku dhinteen awal baadiyaha waxaan ku arki jirnay markay jiilaalku kululaado shimbiruhu qooleyda iyo shimbiruhu inay aqalada galaan ayagoo biyo doona hadda arrintii waxay mariba maski inuu guryihii usoo doonto biyo oo dadkii uu laayo waa runtii dhibaato aada u weyn gaaladu waxay hay-adahan ma aqaan waxay waxay sheeg sheegayeen oo ah sanadkan ma qurux badnana ilaahay warkooda nooma rumaysaan hadda ay u sheegeen wallahi laakiin waxay u baahan tahay mar hadday yidhaahdeen in la tabaabushaysto yay u baahan yihiin loo diyaar garoobo bal sidii ummaddan loo saaciidi lahaa abaaraha sidii loogu diyaar garoobi lahaa inaan shilinna meel la dhiganin dadkii oo dhimanaya qofkii lacag meel dhigto ama ku bakayla walle wuu ka qoomamoon aakhiri adduunba wuu ka qoomamoon marka ha iska ilaaliyo subax walba malag daahir ah oo ilaahay ducadiisa aqbali yaa dhawaaqayo odhanaya ilaahayow allaahuma acdi mumsikan talafan ilaahayow qofka xoolaha ku bakayla isagoo haddii loo baahan yahay oo xilligan oo kale ay tahay talafan ilaahu xoolihiisa baabi'i mala kala dhawaaqi oo wuxuu leehay ilaahay ou qofkii xoolihiisa bixiya bedel khayr qabas bedel sii allaahumma acdi munfiqan khalafan qofka wax bixiya ilaahay ou bedel sii qur-aankiina haddii ilaahay baaba ku sheegay wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu waxaad bixisaan oo shay un wax intuu dooni ha ahaado bedelkiisa ilaahay baa keenaya axaadiista waxaan ku ognahay ama qur-aankaaba sheegaya yamxaqu allahu riba wa yurbi sadaqaat ribadana ilaahay wuu baabi'iyaa xoolahay ribadu gasho way way baaba'aan wa yurbi sadaqaat sadaqadana ilaahay wuu barbaariyaa wuu koriyaa wuu kobciyaa intay kala ekaato wax yarood bixisay ood ikhlaas iyo niyo fiican ku bixisay yaa buurta uxud ee aada u weyn aada u weyn yaa laga yaabaa inay la ekaato ilaahay kuu gaadhsiiyo hadda waad wax uxud la egna waad u baahan tahay dunuubtan badan ee iska tara turirogtan faraha badan iyo dulmigan badan ee la geliyo dunuub badan weeye aakhare marka waxaad u baahan tahay laba kaf labada kafada ee miisaanka xasanaadkaaga xoojiya aad u baahan tahay marka sadaqa weyn oo buurta uxud la eg oo miisaanka dhankaa u rogta aad baad runtii ugu baahan tahay marka sida hadda wax u socda anigu runtii aad baan u dhaliishanahay soomaalidu sidii ahaan jirtay awal waxaad moodaa inay maaragtay dib u dhac badan inuu jiro ganacsatadu sidii hore hadda inayn ahayn baad moodaa marka waxaan ku baaqayaa ilaahay ha loo toobad keena ha lasoo degdego nafta baaba-aysana ha la badbaadiyo sidaas ayaa runtii nasteexana iga ah aan rajaynayaa inay dhegihiina warkaas qaataan waa tahay sheekh yuusuf waa siinaya sheekh yuusuf musiibada jirta iyo xaaladda abaaraha dadka ka jira iyo sida ay gaabis u yihiin allabarya iyo ducooyinka iyo maaragtay ilaah udhawaashada makula tahay inay xoogaa maaragtay aada gaabis u tahay
dabcan waa waa dareemaynaa taas inkastoo dad badan ilaahay baryaa laakiin waa ku celcelinaynaa in dadku ay roob doonaan inay ilaahay baryaan inay ilaahay u tooba keenaan inay xunida inay kasoo rujuucaan waxaan leenahay sifaadka wanaagsan oo maaragtay hadda la ku hooyahay ilaahay ou ammaanay ha lagu dhaqaaqo waxaa ku jirta suurat alaxzaab aayad baa ku jirta aayaddaas rag iyo dumara tilmaamay ragga iyo dumarka tilmaamo caji badan ayay ku tilmaamay tilmaamahaas ayad waxay ka badbaaday in almuslimiina walmuslimaat walmu'miniina walmu'minaat walqaanitiina walqaanitaat ayadoo yaraha dheer lagu labaatan sifay sheegtay labaatan tilmaamay iyo ayaddaas ku sheegtay dadkaas ku sheegtay waxaa kamid ah almutasadiqiina walmutasadiqaat ragga wax baxsada iyo walmutasadiqaat haweenka wax baxsada taasa aakhiru ayad waxaa kada ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u baqnaa ajran cadiima acad allahu lahum ajran cadiima ajir weyn aa ilahay u ballan qaaday ee waxaa la rabaa qof walbo inaad inaad inaad inaad ku kala gesho mutasadiq oo wax la baxa wey weliba maalinta baahida maanta oo kale ugu sii daran tahay inuu inuu inuu inuu la baxo raggiina waxaa liwaa walmutasadiqaadna waa haweenki marka ilaahay ajir weyn oo thawaab weyn oo cadiim oo u ballan qaaday annaga wax yaroo ilaahay subxaana watacaala oo uu bixiyo qofka sadaqada qofka sharafay u yeesha karaamay u yeesha maalkiisay baraka barakaysaa yaa man naqasa sadaqatu min maalin nabiga alayh salatu salam sadaqa la bixiyo maal ma yarayso yaa waaba badisaa waa kudhexsaa sida hadda lishi qur-aanka aayadaha iyo axaadiidka laga fahmay meeshaad ka bixiso waa imaahay aydiyaa tahay waa la tijaabiyey marka sadaqadii la yidhi waxay ku baxdaa eyga oo la yidhi xayawaanaadka nijaastahu kow ka yahay haddaad ey dhibaato haysa aada wax siida isagoo ooman baad biyo siida isagoo baahan baad aada hilib siida ood wax wuxuu ku noolaada aada siida in ilahay dembigaaga dhaafaaba dhex waajibtaas laga waajibtaas aad keeshay xaggee joognaa marka bani aadan oo sidaas oo kale Ilahay karaamayo.
ilahay karaamayo
horta sheekh nuur siinaya sheekh nuur culimmada laftirkeeda waxaa laleeyahay way ka gaabiyeen oo heerkii la rabay dadka umaysan gaarsiinoo tusaale masaajidadii maaragtay dadkii in laga wacyigeliyo oo la gaarsiiyo dhibaatada abaar waila inkastoo ay jiraan masaajido ee khudbooyinka iyo maaragtay iyo- iyo- iyo- iyo- iyo kusoo qaata arrintaasi ma isleedaha way jirtaa sheekh nuur
walahi runtii eh, gobolladana kama warqabo inay culummadu ka hadlaan iyo in kale laakiin muqdisho annagaaba afar iyo labaatanka saac tviyadii iyo hataa maalin dhowda waxaan ka hadlay masjidka isbahaysi oo masjidka ugu weyn oo ugu dad badana Eh, culummaduna hadda ma wada hadli karto oo qaar baa arrimo amni dartii isu gaabiya Eh, laakiin hadda maadaama idaacadihii carrada ka bateen oo annagii aan tviyadiina fadhiisanayn idaacana aan fadhiisanayn qof hadda ku marmarsanaya wax noo sheegaan weyne Hade, waa laga dharagsan yahay ciddii inay wax bixiso diyaar u ah eh, warku way qabtaa ama saasaan aaminsanahay warka waa la qabaa haddii muqdisho ay tahay iyo hadday gobollada tahay iyo hadday dibadaha tahay warka waa la qabaa marka waxaan loo baahan yahay in lasoo gurmado unbaa loo baahan yahay waa tahay su-aasha ugu dambeysa sheekh yuusuf ayaan siinaya adigana kusoo gabagabi doon hadii laadmo sheekh yuusuf shacabka soomaaliyeed ee ku daawanaya ama ku dhegeysanaya ee dalka gudihiisa iyo dibadiisa jooga maxaad fariina ama baaqa aada u haysaan
waxaan u daraynaa shacabka soomaaliya meel kastoo jooga dibad iyo daakhilba inay wax la baxaan ilahay dartiis inay wax u baxsan adigo cid kale waata wax kaa horeeya waxaad baxsato way kaa horeeyaan marka inay wax bixiyaan oo waxoor ay hormarsadaan ha haan xadiis baa wuxuu ahay bani aadamka wuxuu leeyahay maali maali ha waxaa lagu dhahay. ya marka waxaa lagu odhan wahan laka maalan ilaa maa qadamta maalaad leedahay waxaad hormarsato maalan bani aadamka waxa uu leeyahay waxa uu dhiibto qabriga markuu tago waxaa ka horeeya ee uu dhiibto wixii uu gadaal marsada male isagu marka in wax lala baxo oo dadkaas dhibaatadu ay ku dhacdo meel kastaa joogo waa laga bixi doonaa sayajcalu llahu bacda cusri yusra ilaahay subxaana watacaala culays kadib fudaydiga taas ta yani mutaakidan ku nahay in ay arrintan laga bixi doono waa ilahay wacdigiis mar kastaa dhibaato laguma jiri doono laakiin in laysu gurmado oo haddaa la gacan la geysto oo qof walba wixii maa tajuudu bihi nafsu inuu bixiyo ayaa waajib kulligayna aan nago annaga nagala bilaabo ilaa dadka kaleo na maqlayo amana dhegeysanay waa tahay sheekh nuur
bismillaah yaxya waxaan kusoo gabagabayn lahaa eh, soomaalidu meel ay joogtaba dalka iyo di- gudihiisa iyo dibaddiisaba inay gurmadkan ka soo qayb galaan waxba inaan gadaal la marsanin naf la badbaadinaya wax sahlan ma aha qof ama oon u dhiman ama gaajo waa arrin runtii aada u dhib badan islaamnimadu ma keenayso in inaad adna iska dheregsanaatid dad muslimana gaajiyo oon ay u dhintaan waa arrin iimaanka dhacawici qofkaas islaamnimadiisa waa far baa la gelin karaa taas waa la iska ilaalinayaa dad waxyaboohay baa jira oon welina soo gaadhsiinin ayagana waxaan leenahay soo dedejiya ilen annagu waxaan rabnaa wixii aan helaba meelaha laga qaylinayo walow biyo dhaa biyo dhaamis ha u noqotee inaan gaadhsiino ayaan rabnaa marka intii waxyaboohdeen ha soo dedegto intaan waxyaboohinna ha timaado gudi iyo dibadba hala soo gurmado sidaasaan ku baaqayaa khayr badanna ilaahay baan ka rajaynayaa ilaahay inuu abaartan iyo culayskan inaga qaadoosan bini aadan baryadii inoo baahinina ilaahay baan subxaanahu watacaala ka baryaynaa soomaalina waxaan u rajaynaynaa nabad iyo barwaaqo iyo guul iyo ilaahay oo runtii culayska ka qaada ayaan ilaahay u weydiinaynaa waa mahadsan sheekh nuur guud ahaan daawadayaal dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii kulanka toddobaadka oo toddobaadkan aan uga hadalnay xaaladaha abaaraha ka jira qaybo badan oo ka mida dalka soomaaliya saameynta ay ku yeesheen dadka iyo dunyada halkaasi ku nool iyo sida loogu baahan yahay in dadkaasi loo caawiyo barnaamijka waxaa igala qayb galay sheekh nuur baaruud guraxan iyo sheekh yuusuf cali cinta oo ka mid ahaa ama ka mid a guddiga gurmadka abaaraha soomaaliya iyadoo sheekh nuurna uu ka mid ahaa xubnihii guddiga gurmadka abaaraha ee dhowaan ka soo laabtay somalilan halkaasoo ay geeyeen lacag deeqa oo dhan hal milyan oo doolarka mareykanka anigoo yaxya ali faarax ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay inta aanu barnaamijkan mid lamida dib ugu kulmi doono waxaan ku dhaafaya sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu